madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane sheekh shariif sheekh axmed guddoomiyaha baarlamaanka mudane shariif xasan sheekh aadan prime ministerka xukuumadda kumeelgaarka mudane cabdiweli maxamed gaas ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliyeed mudane carab ciise madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane maxamuud maxamed farale madaxweynaha galmudug mudane caalin wasiirka amniga qaran wasiirka arrimaha gudaha ee amniga qaranka mudane cabdi samed sheekh xasan guddoomiyaha ahlusunna waljamaaca khaliifka ahlusunna golaha wasiirada ee baarlamaanka xubnaha baarlamaanka labada boqol iyo konta ku labada boqol iyo kontonka kun ee ku nool waddanka ingiriiska labada milyan iyo barka ku nool magaalada muqdisho waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaanta wadaad waktigu waa yaryahay waan sii hadli lahaa waxaan idiin sheegahayaa in ay waddankii inuu ka baxay mugdigii uu ku jiray iyo rajaxumadii iyo buksigii iyo baabigii iyo barakacii iyo gaajadii iyo dhiiggii iyo cadoosinimadii iyo xasadkii iyo xiqdigii ummadda la dhex dhigay waxaa daliil u ah qabiil laydinkuma soo abaabulin waxaad isugu timaadeen calankan buluugga ee shanta xidig leh kaas ayaana mideeya iyo dhiigga dhulkaana mideeya qabiilku waa isku keendiray qabiilku waana kala daadiyey awooddeennii buu baabi'iyey dadka weli qabiilka ku riyoonahaya qabiil meel lanama geynahayo qabiil siduu noo galay afartan sano ayuu naga reebay ficil ummadda soomaaliyeed midnimadeeda iyo wada dhalashadeeda iyo wada jirkeeda iyo isjeceelkeeda iyo isxambaar ku mahadsantihiin sida soomaalinimada adinkoon qabiil fiirin adinkoon reer u imaanin aad soomaalinimada u muujiteen baan idinku mahad celinaynaa waddankii iyo xeebtii liido ayaa samarka noo ballan no more dubay dubay dambe fasaxa waadina meel kale fasaxa waadina waa inuu liido liido liido liido liido
waa gartay daawayaalkaasina wuxuu ahaa duqa magaalada muqdisho mudane tamsan oo isagu khudbad aada u qiimo badan ka soo jeedinaya nolosha shirka aad aad ugu mahadsan tahay waxaad moodaa waktigu inuu aada noogu soo koobtay aada nooga xunnahay waxaan idinka codsanaynaa madaxda soomaaliya ee halkan ka hadli doonta in aan siino laba laba daqiiqo waxaan doonayaa inaan ugu horumariyo guddoomiyaha ahlusunna cabdulqaadir macalin nuur waa tahay daawadayaal hadda waxaa loo yeerayaa waa ahlusunna waljamaca cabdulqaadir cali nuur الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على حبيبي محمد عليه السلام اللهم صل وسلم على حبيبي محمد وحان سلامة طبعا كمليا وصومالي وأهل السنة والجماعة وسلام الدين
aad ayaad u mahadsan tahay guddoomiye cabdulqaadir macalin nuur waxaan hubaa in uu nooga faa'iideeyo waktiga waktiga ayaa cariiri ah wax ka yar labaatan daqiiq ayaa noo harsan madaxdii oo aan doonayna inaan khudbadooda dhegaysanana weli kamaanan faa'iidaysan sidaa darteed waxaan jeclahay inaan ku soo dhoweeyo ee, wasiirka warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta injineer cabdulqaadir jahweyn waa tahay
waxaan jeclahay inaan idin xasuusiyo in aad live uga daawanaysaan barnaamijkan telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo telefishinada kale ee soomaalida sida universal t v royal t v somali channel home cable iyo kuwa kale injineer cabdulqaadir kusoo dhawow
hadda waxaa loogu soo dhaweynayaa wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya mudane mudane jahweyn madaxweyne gudoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha madaxda sharafta leh ee maamul maamulada iyo qiimaha leh halkan kasoo qeyb galay runtii waxa ay hayo breshar aad u fara badan oo la xiriira goobta aan halkan isugu nimid iyo waktiga kooban sidaa daraaddeed dhammaantiin waa idin salaam salaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaamin sharaf badan kadib waxaa jira in eh, dib u dhac uu nagu yimid waxaan si sharaf looga codsanay madaxda sharafta leh inay eh, la qiimeeyaan oo hawshaasna ay maaragtay qiimo siiyaan sidaa daraaddeed waxaan ka codsannay madaxda qayb ka mida inay dib noogu dhig dhigaan eh, khudbadihii ay ku talagaleen iyo talooyinkii waxaan rabaa inaan hadda u yeero madaxweynaha maamulka eh, puntland cabdiraxmaan farole soo dhawow madaxweyne waa gadaawada hadda waxaa lagu soo dhaweynayaa mikrofoonka madaxweynaha maamul goboleedka puntland doctor cabdiraxmaan farole ayaa hadda lagu soo dhaweynayaa oo mikrofoonka qabsanaya shacabka oo runtii aad shacabka iyo masxarada aan kala joogsi lahayn kusoo dhaweynaya madaxweynaha puntland السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين مدحنا مدحنا إيو شعب وينها أنا كان شروعي دمان تسوى سلامية وحانا هذه آد قال لي واهي أنا عاوة شتا كسوى قدره هاي موغتا شعور سيادة وتتك حديثة طبعا وهي تاسو وتهي تلمان يدي سعودك اللبضة iyo dib isugu soo laabashada dalkii soomaaliyeed ee burburay kala googo-ay qaarba meelaha wada socodka iyaga halagkay madaxda dowladda ku- ku-meel gaarka federaalka ku-meel gaarka iyo ragga iyaga kale oo ka socda maamulada dowladda puntland maamulka galmudug ahlusunna wajamaaca maaha wax raqiisa waa wax ku yimid dadaal iyo geedi socod dheer haddaad la socotaan ama la socotaane marna waa la kala jeeday marna kalena waa la isku soo jeedsaday maran aan kala jeernay oo idaacadaha iyo inta waxusheega ahi ay ka faa'iidaysanayeen waa jirtay laakiin muddadan dambe waan wada soconnaa meel baa noo wada jeednaa waxaana naga dhaba oo naga go-an in taliyadaan wada socota inaanu soomaaliya meel gaadhsiin waxaan u baahannahay laakiin inay taas ka timaado dadka kale laftigiisa haddii aan markaas dadaalka ay madaxdu wado dadku ayan gacanta qaban oo iyagu iscafiyin oo khilaafka iyo qabyaaladda iyo xasadka iyo wacunsheegga ayaan iska dayn madaxdu dadkii oo dhan ma aha meel waxba gaarsiinayso hadhowna eedaa madaxda waa ay ogtihiin markii ugu horreysay muddo kow iyo labaatan sano ah dadkii soomaaliyeed oo kala hallaabay qaybtiisa xorta ah oo israbta xogta markaan leeyahay inta ay haystaan cadowga al-shabaabka ahi baan ka hadlaya inta ka madax bannaan isna ogol meelo badan bay isku shireen go-aamo asaasi oo laga leexan bay gaareen nairobi markii security councilka ay u wada yeertay oo la isugu tegay shan iyo labaatankii bishii may labadii kun iyo kob iyo tobankii wixii ka dameeyey kambaale la isugu tegey dabadeedna garoowe iyo xamar baa la isugu tegey waxaa loo yaqaan gedi socodka nabadda soomaaliyeed oo kumeel gaarnimada lagu dhammaynayo muddada laba- la- labaatanka august sidii looga bixi lahaa laga tashaday roog maanta la saxiixay geedi socodkaas dabeedna garoowe liyimiyo laba shir lagu qabsay dastuur
dadka soomaaliyeed isku soo celiya in la sameeyo hawsheed iyo gogoldhigeedii iyo dhagaxeedii asaaskeeda la sameeyey waxbaa weli dhiman laakiin wadadii saxaa baan ku soconnaa taasi waxay dhiirigelisay in ummadda adduunku ay markaa iyana tiraado annaga qaybtayadaan qaadanaynaa dawladdan qadiimkaah oo magaca weyn ku leh adduunka oo dad badan oo soomaaliyeed oo boqolaal kun iyo dheeraad gaara gacanta ku haysta ayaa markaa ra-iisul wasaaraheedu ku dhawaaqay inuu shirkii hadalkan laga dhigay aada maqasheen oo loogu magac daray shirka soomaalida ee london halkaa lagu qabto bishaan saddex iyo labaatankeeda go-aankii ka soo baxay waa maqasheen waxa weeye dunidu inay waxa ay go-aankaa kaadhay socodsiiso annagana dadaal baan aa ka qaba waxaa loo baahan yahay marka inaad gacanta ka geysataa waxaan u jeedaa hadallada sidaan ka garanayay dadkaan muddo badan baa dalkii ugu dambaysay jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya hadda waxaa la yidhaahdaa jamhuuriyadda federaalka oo soomaaliya maamulada hebel iyo hebel iyo waxaa maamulka dawladda puntland baa la yidhahdaa askiina habarto kuwo kalena waa la sugayaa kuwaasoo isku darsamay ayaa noqonaya dawladda soomaaliya erayada qaarkood halakan ama ficilada waxaanu caawa jilaynaa inaynu xamar joogno maxaa yeele qolada federaalka waxay soo kaxaysay meeyarkii xamar isaguna tifoosooyin badan buu hadan ku lahaa marka inaanu xamar joogno aan caawa jilaynaa laakiin xamar ma joogno waa waa riwaayad in sha allah waa tegi doonaa waana ka hadli doonaa waana lagu noqon doonaa waana la kala deganaanayaa sidii hore ma ahaanayso garowe iyo boosaaso iyo hargeysa iyo la rari mayo meeshooday hoolayaan way camiraanayaan way dhisnaanayaan xamarna waa la tegayaaye waa lagu wada noolaanaya inayuusan is oran meel baan gooni u leeyahay dalka waa la wadaagaa waxaa la rabaa dadkeedii reerba london waxaa lagu hantaa fadhi ku-dirirka waxaa la yidhi iyadaa u qaaday doolka meelaha dibadda hantiina waa inaad taqaanin fadhi ku-dirirka iyo magacyada qabyaaladeed oo ururo qabyaaladeed oo hooska gudana iyo lagu sameeyo warka waan tooga odagii halkaan caawa hadlaayayoo cabdiqaadir cali boolay wuxuu ka hadlaayey waa raggii wixii soomaalida lagu hirgeliyey ogaa weeye wixii ka dambeeyey war uga hayn laakiin annagu war waa u haynaa mid baa inii sheegayaa dadka dibadaha waxaa ka bisir dadka gudaha jooga dadka gudaha jooga hadda isuma ciil qabo waana isbarta dhibaataduna waa wada taabata waa ka baxayaaye waxaynu kula dardaarmayaa dadka idin ammaan geliyey idin nabadgeliyey carruurtiina waxbaray idin dejiyey gacanta idin siiyey idinku haya gacanta xuquuqdoodii iyo waxay waddankaana ay ku lahaayeen idinla qaybsaday ammaan geliya carruurtiidana ilaashada idinkuna midooda oo meel suga raaca asalaamu calaykum
daawadayaankaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane doctor cabdiraxmaan maxamuud forole oo halkaas ka soo jeediyey sheegana inay ka tirsan yihiin dowladda soomaaliya waa tahay mahadsanidi waa mahadsantihiin waxaa iminka hadlaya aada iyo aad damaaqo aada iyo aad amkaana annagoo ka faaidaysanayna waktiga oo kooban waxaan idinka codsanaynaa dhammaan jaaliyadda sharafta leh inaan ka faa'idaysano waktiguu nagu dhacay aad baan uga xunnahay waa jecleen intaan idinka badan inaad xafladda sii socoto waxaan hadda rabaa oo aan ka faa'iidaysanaya waqtiga inaan halkan ugu yeero madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane sheekh shariif si ahmed
daawadayaal daawadayaal waxaa hadda daawadayaal waxaa hadda loo yeerayaa ama madasha kugu soo dhaweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed waxaa hadda soo istaagay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed waxaa madaxweynaha soomaaliya oo loo qaadayo heesta calanka ama astaanta soomaaliya
بسم الله بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قدوميها برلمانك شريف حسن شيخ آذن رئيس وزارة عبد ولي مدحوينها دولة بوتلان عبد الرحمن شيخ فرولة شيخ محمد فرولة madaxweyne caalim ra-iisul wasaare cabdisamed macalin xasan iyo wasiirada kale ugu horeeya wasiirka warfaafinta waktiga ay ugu dheeraanaya mumasilka ahlusunna waljamaaca fanaaniinta fanaaniinta xaggooda aan fiiriyo guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho tarda dhammaan wafdiga sharafta leh nala socday ee ka yimid soomaaliya guddiga qabanqaabada fanaaniinta axmed naaji iyo gruubkiisa madya musan iyo gruubkeeda dhallinyarada iyo haweenka odayaasha culummada bahda saxaafadda waxaan idin leenaha aada ugu salaamayna salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu iga raalli ahaada nalka dembi rabaa la yidhi annagana caawa war badan inaan sheegnay rabbi waktigana meesha uu ku maqan yahay adinkaa laga wartaa annaga waxaan diyaar garownay caawa laba iyo tobankii ama laba iyo tobankii andhaha waan diyaar garownay warkiina waa nagu dhuma haddii la yidhi waxaa dhammaanaya waktigii waxaan rabaa marka hore inaan idin mahad celiyo sida soomaalinimada laad noo soo dhawayseen sida aada isugu xidhan tihiin sida dareenka fiican aada noogu muuji waana ku mahadsantihiin gacanta aad isgeysateen sidaas oo kale waxaan umahad rabaa inaan umahad celiya madaxda oo dhammaantood muujiyey soomaalinimo iyo in laga wada shaqeeyo danta soomaaliyeed si hore loogu sii socdo intaas markaan ka gudbo marxaladda cusub oo la gelaayo waxay u baahan tahay in leeskaas gacmaha la isqabsado cid walba ka qaada ka qaadata qaybta ay ku leedahay aniga waxaan aaminsanahay soomaalidu inay mid tahay warka wixii kala galayna inay mees ka baxeen insha allahu tabaaraka watacaala in camal masal la isu furo aan soo cesana dowladnimadeenii iyo qarannimadeenii iyo sharafteenii waxa aan ku soo cesan karnana waa dowladnimo qabiil waa nagu filnaa waaye aniga wadaadadaan ka tirsanaa jira waagana waa ka tirsanana kooxihii waa nagu filnaa waayeen waxaana kala gaarna oo nagu ran waa dowladnimo oo qof walba oo meel keela waxaa ilaahay mahadiisa kooxdii al-shabaab inay jabaan markii ay jabaan kadibna الله يسامحك ويعطيك waxaan rabnaa al-shabaab dartiisana inaan diinta loo nicin ilaa dhibaato fara badan ka sameeyaan culummadu in la dhegaysto oo dib loogu laabto waxaa la yidhahdaa haddii wax kaa dhu
ayaan idinku celin doonaa khudbadda madaxweynaha oo si toosa xilligan ugu soconaysa meesha la yidhaahdo central hall oo ku taala bartamaha magaalada london
dad muslimiin oo la dilayo lama arki jirin dad muslimiin oo xoolahooda la dhacayo lama arki jirin dhibaatooyin fara badanaa dhacay falilaahi alxamdu ummaddu waa dadaashay dhiig fara badan ay bixisay xoolo fara badan ay bixisay dadaal fara badan ay bixisay meel fiican ay soo gaartay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo rag iyo haween naftooda u huraajira hawshaas oo naftooda u waayey oo qiimo badan oo qaali nagu ah dadkaas waxay ka kooban yihiin kuwa aan naqaan iyo kuwa aan naqan waxaad la socotiin dalka dhibaatooyinka ugu badan ee soo maray waxay ahaayeen abaarihii colaadihii qabiilka jahli iyo waxyaabo lamida colaado qabiil hadda ma jiraan falilahi alxamdu dhinacaas waa ku fiicanna xoogaa yaryar waa jiraan waxaan rabnaa in laga duubna insha allah tabaaraka watacaala jahliga waxaan rabnaa in lala diriro dawladdu waxay fursad u heshay in iskuulle fara badan la helo waxaa lagu guda jiraa in iskuulladaas laga fuliyo soomaaliya dhammaantoodba waxaa lagu guulaystay arday fara badan in loo qaado dibadda gaar ahaan dawladda turkiga gargaarkii bani bani aadanimada meel fiicana lasoo gaarsiiyey waxaa la socoteen xaaladaada meesha ay marayso roobabkii oo da-ay beerihii aan rajaynayna wax fiican inay nooga soo go-aan iyo maxay ahaato dadkii oo u diyaar garoobaya inay ku laabtaan gobolladoodii marka loo xirayo kadib taasna waxaan aaminsanahay inay wax badan soo kordhi doonto waxaan rabnaa marka dariiqii aan ku jabno inaan ka leexano dariiqii aan ku jabno waxau ahay fawdo iyo kala dambeyn la-aan iyo inaan is-ixtiraami weyno iyo inaan ilaali weyno walaalnimadeena walaalnimadeena inaan soo ceshano soomaalinimadii in la soo celiyo in lagu ilaaliyo dawladnimo dawladdaasuna ay ahaato dawlad cadaalad ku dhisan sida aad la socotiin broseska siyaasadeeda socda ujeeddadiisu waxay tahay dadka soomaaliyeed in fursad la siiyo shirweyne qaran la qabto dastuurkii lagu ansixiyo baarlamaan lagu soo xulo kadibna doorasho la galo waa iska jeclaaleen annaga inna la yidhaha iska jooga laakiin waxaan ognahay inaysan suuragelaynin mahadsantihiin waxaan rabnaa soomaalidii hore la yaqiin inay soo laabato saaxiibkay farol waa maqlaysa wuxuu waxaan federaal ahayn ma soconaayaan waxaan ogolnahay federaalka laakiin isaga laftigiisa waa marxalad ku meel gaara
waa tahay daawada waxaan filayaa codka shacabka soomaaliyeed ee soo dhaweynta madaxweynaha aad waa maqlaysaan marxalad aan rabno dadka inaan isugu keeno gobolladu inay isu soo hagaajiyaan isu soo dhisaan systemka federaalka la hirgeliyo kadib la tashado la yidhaahdo ayama federaalkan ku soconaynaa mase wax kalean samaynaynaa taasuna waxay ku xihan tahay codka shacabka soomaaliyeed waxa aad dooratiin aan laydinku maamuli doonaa insha allahu tabaaraka watacaala laakiin annagu hadda xigmadda waxaan u aragnaa waxaa la isugu keeni kara soomaalida inay tahay federaalka ma raba aada in aada kugu dheereeyo hadalka waktiga gaaban dartiisa waxaa laydinka rabaa reer london iyo reer ingiriiska waxaad bilowdeen dib u dhiskii dalka qaybihii ugu muhiimsanaa ayuu ka mid ahaa injiradka waa idinkaga mahad celinaynaa waana idinkugu hambalaynaynaa waxaan rabnaa barnaamijkaas inaad dedejisiin oo si xoogan u socdo isbitaaladii iyo iskuulladiina in lagu daro soomaaliya hadda waa adduunka meelaha uga agoonta badane agoontana mas-uuliyada naga saaran waxaa laga yaabaa dawladda haddaad maqashiin inaad islahdiin xoolo fara badana meeshaas yaalla arrintu sidaas ma aha dagaal xoogganna waa nagu socdaa oo xoolaba nolooma ogola xoolihii xaggiina ay naga soo jiraan ciidamada qararka sida ee habeeniyo maalin dagaalamaya biilkooda iyo mushaarkooda waxaa la rabaa in la bixiyo waxaa ku filan bawnaa la isticmaalaa sooma soo maha meeshaan shan shan baanoo iska jirtiinaa ku filan waxaan u malaynaa iyadana inay diyaar idinka taasoo sidaas maaha waxaan leenahay waxaan wax ku gaari karna waa isku tashi inaan ku tiirsanaano kaalmo shisheeye mar walba suurtagal ma aha marka waa inaan isku tashanaa soomaalidu waa dad waxaa la yidhaha ku wanaagsan dhinaca ganacsiga iyo dhinaca wax soo saarka laakiin beeraha inaan la jeclayn aan umalaynaa iyo malaayiga iyo waxyaabaha lamidka ah waa umalaynaa hadda yurub markaad timadeen wax badan in idinka bedeshay hadda waxaa laydinka rabaa khibraddii iyo aqoontii meeshaan aa ka kasbateen dalkayna ku celisiin baryahan annaga magaalada muqdisho waxaan ka bilaabnay wax la yidhaha isdhexgalka bulshada ma aha inuu idin cajibiye in kale ma idin cajibiye barnaamijkaas waxaa la rabaa meel kasta inuu ka bilaawdo soomaaliya oo dhan oo camilo camimo dadkuna ay isdhex galaan waxaa looga jeedo markaasna aada fahamsantihin mase waa sii fasiraan ya waa la fahamsan yahay ya fasir duudu waa ku qaadateen marka waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
waa gartay daawadayaal maanka daawadayaal aad iyo aad baan uga xunnahay waktiga oo runtii gabagaba ah barnaamijka oo xilligii la rabay aanan soo gabagaboobin waxaa ugu gabagabayaa